Boondadan iyo atilamaad iyo weelaraha degmada Garowe walibana door weyn ku qaadan doonta isku socodka bulshada iyo kobaca dhaqaalaha caasimadda iyo gobolada shirduwan ee Puntland. Dhismo Boondadan ayaa ka mid ah mashaariicdii aan weynaayd ee dalka laga hirgeliyay tan iyo burburkii, taasoo ay maalgeliyay Bangiga Adduunka. Munaasabadda Xarag-jarka ayaa waliba ka qayb galaya mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda Puntland, Bangiga Adduunka, Maamulka Gobolka Nogala, Maamulka Degmada Garowe, xildhibaanada Golaha Deegaanka, Nabdoon, ganacsatada, beelaanta, iyo qaybo shirduwan oo bulshada ah anaasoo laga taageerayo hirgelinta mashaariicda muhiimka ah. Guddoomiyaha degmada Garowe Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Geedi ayaa ku hadlay xarag-jarka Boondadan iyo wadadan oo muhiim u ah isku socodka bulshada iyo gaadiidka.
Mashruucakan iyo habsami socodkiisa waa laga sheekeeyey. kaliya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ilaahay subxaana wa tacaala inoo fududeeyey mashruuca kan iyo runtii wakhtigii aanu gelinay oo dadka intooda badan ay ogaayeen maantana uu yahay gebagabo iyo furitaankii madaxweynuhu kasoo qayb galay mashruuca kan muddada uu socday runtii caqabado kooban buu soo maray laakiin final maanta wuxuu maraya stageka ugu dambaysa oo gebagabada ahaa waxaan jeclahay marka inaan kusoo gabagaya hadalkayga waxaan rabnaa waxa aan haysano inaan ilaashanno waxa aan haysano inaan ilaashanno waxaan rabnaa inaan ilaalino wax kastoo dayacoo ku imaan kara waxaan rabnaa inaan maintenancekisa ilaalino waxaan rabnaa inaan la xumayn waxaan rabnaa inaan ogaano innagu inaan leenahay hantideenna tahay waxaan rabnaa inaan ogaano innagu inaan hantideenna tahay innagu aan leenahay waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaan maanta ku faraxno biriijkii ugu horreeyey soomaaliya inta ka dambaysa dowladdii dhaxinta burburtay in maanta garow laga furay madaxweynuhu furi doono insha allahu tacaala ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa xaragga ku jaraya Boondadan iyo bogaaday hirgelinta mashaariicdii aan weynayd ee Soomaaliya tan iyo burburkii dowladdii dhexe oo muhiim u ah bilicda degmada Garowe iyo horumarka.
inaan furno mashruuc runtii muhiim u ah horumarka deegaanadeenna gaar ahaan magaalada caasimadda ah oo wax ka beddelaya bilicda iyo maqaamka magaaladu ay yeelatay waxay tahay bilow hor leh waxaan rajaynaynaa insha allah sida loo sheegay inay noqdaan kuwo sii socda oo dhammaan magaalada gaara iyo magaalooyinka kaleetada runtii mashruuca kani wuxuu tusaale u yahay sida ay puntland ay u rabto mashaariicda dalka inay u fulaan mashaariicda dalka inay fulaan waxaa saldhig u ah in mashruucu uu ka madax bannaanaado wax kasta oo carqaladaynaya ama ku keenaya inuu habsame u socon oo ugu horrayso in hay-adaha markaas aan shaqada ku lahayn inay gacmaha la galaan ama ay wax ka raadiyaan waxyaabaha maanta annaga noo ah sharaf waxa weeye in mashruucani uu noqday mashaariicdii soomaaliya loogu talagalay magaalo madaxyada isteedyada iyo magaalada muqdisho kii ugu muhiimsanaa oo sidii loogu talagalay u fulay sababta uu u fulayna waxa weeye inay puntland ay xor u yeelatay inay iyadu maamusho khaasatan dowladda hoose ee magaaladan ay iyadu maamusho oo xataa dowladda dhexe ay faragashan boondadan iyo weliba astanyeen etaa horumarka Garowe iyadana qayb ku ee dadaalada balaaran ee lagu horumariyaba kaabayaasha dhaqaale ee Puntland waana langogoonlaya koran qaadowka adeegyada iyo bilcida caasimadda